إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii saddex boqol labaatan iyo saddex oo nooga bilaabanaya aayadda toban iyo kow ee min suurati nnisaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala yuusiikum ullah allaah wuxuu iniin dardaarmayaa fii wlaadikum fii sha'ni wlaadikum carruurtiinna arrintooda lidakari midka lab waxaa u sugnaaday midlu xadil unsayayni labada dhadig nasiibkooda oo kale fa in kunna owlaaddii hadday ahaadaan nisaa'an dumar dumarkaasoo fowqa tnatayni laba ka koreeya falahunna owlaaddaas waxaa u sugnaado dumarka thuluthaa maa shay saddex marka loo dhigo laba meelood taraka maydkii uu ka tegay wa in kaanat ilmawluuda midda la dhalay hadday ahaato waaxidatan hal gabar ah falaha gabadhaas waxaa u sugnaaday annisfu kala barbar marka maalka la kala baro barkiis weli abaweyhi meydka labadii waalid oo dhashay waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkoo minhumaa labada waalid ka mida assudusu lix meelood meel mimaa kii xaggiisa sudusku xaalo uu ka ahaaday taraka meydku uu ka tegay in kaana lahu hadduu meydka u sugnaaday waladun carruur fa in lam yakun hadduusan u sugnaan lahu meydka waladun carruur oo wa warihahu ay dhaclayaan abawaahu labadiisii waalid faliummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday athulutu saddex meelood meel fa in kaana lahu meydka hadday u sugnaadeen ikhwatun walaalo faliummihi meydka hooyadiis waxaa u sugnaaday assudusu lix meelood meel min bacdi wasiyatin yastaxiquuna waxay mudanayaan oo xaq u yeelanayaan dadkaas oo warafada ah min bacdi wasiyatin dardaaran ka gabaal dardaarankaas oo yuusii uu dardaarmayo bihaa wasiyada ow daynin ama bacda qadaa'i daynin dayn gudidiisa ka gabaal ayay mudanayaan dhaxalka aabbaa'ukum aabbayaalkiin wa abnaa'ukum wiilasha aad dhasheen laa tadruuna ma ogidiin ayuhum koodeebaa aqrabu dhowaansha badan lakum idinkaynin dhowaansha badan nafcan xagga waxtarka fariidatan faradallaahu allah waajib yeelay fariidatan waajib yeelid fariidadaasoo minallaah allah xaggiisa ka ahaatay ina allaaha allah kaana alla wuxuu ahaaday caliiman mid wax walba u ogaal badan xakiiman oo xikmad badan aayaddan iyo aayadda ku xigta ee ka dambayda iyo aayadda suuradda u dambayda saddexdaas aayadood waa asalka cilmiga faraa'idka marka lagu daro axaadiidta tafsiirinayda sidaas ayaa cilmu faraa'idku ku sugnaadaa marka saddexdaana asal u ah aayaddan ugu horraydaa waxay ka hadashaa carruurta meydku dhalay iyo labada waalide meydka dhalay dhaxalkooday ka hadashaa aayaddan ugu horrayda waxay ka hadashaa waxa weeyaan carruurta meydku uu dhalay iyo qofka dhintee la dhaxla ka tegey iyo labada waalid ee meydka dhalay dhaxalkooday ka hadashaa aayadda ku xigtaana waxay ka hadashaa labada isqabaan iyo walaalaha meydka ku hooyadahon ku aabba ahayn dhaxalkooda aayadda suuradda ugu dambaydana waxay ka hadashaa walaalaha meydka la dhashay oo ku aabbiyo hooyaa ama ku aabbaa dhaxalkooda marka iyadaasa asal u ah waa usuul iyo furuuc iyo xawaashi iyo sihri iyo nasab marka intaas marka salka loo dhigo inta kaleeta waa iska fududdahay intaasa aas-aas u ah cilmiga faraa'idka axkaamta ugu badanna cilmiga faraa'idka waxaa caddeeya waa qur-aanka badanaba axkaamta waxaa lagu yaqaanaa in badan sunnadaa caddayda masaa'ilka kale laakiin masaa'ilka faraa'idka waxa ugu badan ee caddeeya waxa weeyaan waa aayaadka qur-aanka axaadiidta caddayda ee waxa weyan ka hadlayda waxa ka caddaan badan oo ka bayaan badan waa qur-aanka in yar marka laga reebo marka marka la isku daro saddexda aayadood iyo axaadiis dhowra oo ku soo aroortay aqwaasha saxaabada faraa'idka sidaasuu ku sugnaada aayaddan sababu nusuul ayay u soo arooriyeen ahlucilmiga xaafid ibnu katiirna halkaana ku soo arooriyey laba xadiiduna soo arooriyey xadiidka koowaad imaamu bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey min xadiidi jaabir ibni cabdillaah jaabir ibni cabdillaahi wuxuu ihi rasuulkaay soo booqday sala allahu calayh wasalam iyo abuubakar reer bani salima qoladaan ka dhasheenoo dhex jooga ayagoo lugaynayay lug igu soo booqdeen markii nabigu ii yimid wuxuu ii yimid anoon miir balahayn oo miir beelay oo dareenkii uu iga tegay iyo wacyigii markaasaa nabigu biyo u yeedhay waa ku weysaystay biyihiiuu igu rusheeyey fa afaqtu markaasaan soo miiraaday oo miirkii ii soo laabtay wiil markaasaan ku iriyu yidhi nabiga maa ta'murunii an asnaca fii maali yaa rasuul allah rasuulka ilaahay maxaad i amrayda maalkayga inaan ku sameeyo markaasaa ilaahay soo dejiyey yuusikumullah xadiidkaas sidaas ayuu leeyay wakadalika imaam muslimna xadiiska waa weri sida u wariyey bukhaari xadiidka labaad oo sababka sheegaya wuxuu yahay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaji ay wariyeen min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi asna nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa u timid xaaskii sacad ibnu rabiic rasuulkay u timid sala allahu calayh wasalam markaasay ku tiri rasuulka allow labadan gabdhood laba gabdhooda la socota labadan gabdhood waa labadii gabdhoodoo sacad ibnu rabiic u dhalay aabbahoodna asagoo garabkaaga ka dagaalamaya maalintii uxudaa la dilo gaaladu dileen oo saxaabada halkaas lagu dilu ka mid ahaa wa inna cammahumaa akhada maalahumaa maalkii adeerkooda qaatay sacad ibnu rabiica walaalkiis oo labada gabdhood u ah adeer a maalkii qaatay ilaa dhaqanku saasuu ahaa jiray waqtigii islaamka ka horreeyey awalkii islaamkana saasuu ahaa waxa weyn gabar dhaxal lama siiyo ama inta duullaan tagta wax keenayda hal shilin la siima carruur saqiiroo yar wax la siima marka waxay tihi maalkii oo dhan adeerkooda ka qaatay oo ninka dhintay walaalkiisa labadii gabdhood hal shil ugama tegin anigii waxba ima siin waxay tidhi walaa yunkaxaani ilaa walahumaa maalun waxayna tahay caadada iyo dhaqanka markaan jirtaa haddaysan maal lahayn xataa la guursama nabigu wuxuu yidhi yaqdi allaahu fii daalika allah ayaa xukmi doona arrintaas nabiga sala allahu calay wasalam masaa'ilka la weydiina uu ka jawaabo ra'yigiisa ugama jawaabi jirin wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxyi samada ka soo degay wuxuu nabigu ku jawaabaa sala allahu calayh rabbiyaa xugminaaya uu ku yidhi qaala fanasalad aayat lmiiraac fanasalad haddii la yidhahdo inta la sheego sababka waa sababu nusuul sariixa marka waxa weeyaan arrintaasoo taagan ay aayadda dhaxalku soo degtay xaafid ibnu kaiir wuxuu raximahullah markay aayaddan soo degtay waxa weeyaan horta xaafidulkasir intanka xadiidkan dhammaystiraynaahe aayaddae soo degtay markay soo degtay aa rasuulku u yeedhay sala allahu calayh wasalam adeerkood waa u ciddira adeerkii xoolaha qaatay markaasuu ku yidhi acdi ibnatay sacdin athuluthayn waxawayn labada gabdhood ee sacad ibnu rabiic uu dhalay maalka saddex u qaybiya laba meelood horta faraha ka saar wa ummahuma thumnu hooyadoodna maalkoo sideed loo qaybiyey meel ka mida faraha ka saar saas ugu qaybi wamaa baqiya fuwa laka adugu casabaad tahaye wixii soo hara qaado markaad hooyana sideed marka loo dhigo meel siido labada gabdhoodna maalka inta saddex u qaybidid waxa weeyaan laba meelood gabdhaha sii laba meelood gabdhaha sii sideed iyadoo loo qaybiyeyna meel ka mida xaaskiisii si wixii kuu soo hara casabatee qaado sidaasuu ku yidhi nabigu sala allahu alay wasalam xaafid ibnu katiir wuxuu yidhi sida daahirka ah xadiidka hore bukhaari iyo muslim ay wariyeen waxaa ku soo deguu sabab nusuul u ahaa aayadda ugu dambayda suuraddan maxaa yeelay jaabir wakhtigaas uu xanuunsanaa gabdho walaalaa oo la dhashay aad joogeen laakiin ma joogin gabar uu asagu dhalay mid iyo laba midna ma joogin jaabir wakhtigaas gabdho la dhashay ayaa joogeen kalaalu ahaa markaas wakhtigaas oo uu xanuunsanaya laga hadla sidaas darteeda waxaa manaasib u ah inay soo degtay aayadda suuradda ugu dambayda ilaa aayaddaasta ka hadlayda gabdhaha walaalaha dhaxalkooda iyo wiilasha walaalaha laakiin xadiidkan sacad ibnu rabiic waxa weeye sababka uu ku soo degay waa aayaddan aayaddaanuu sabab u yahay xadiidka waxaan rabaa sacad ibnu rabiic aayaddan oo yuusikumullahu ayuu sabab u yahay oo aayadda soo degtay sababtan ku soo degtay waa aayaddan maxaa yeelay aayaddan yuusikumullahu ayaa caddaynayda nasiibka laba gabdhood haddii meydku ka tago nasiibka ay qaadanayaan waxa weeyaan aayaddan ayaa caddaynayda oo laga fahmaa marka saab nusuul waxa u ah marka aayaddan waa xadiidkaas sacd ibnu rabiic ayaa yuusikum allahu sabab u ah xadiidka kalena wuxuu sabab u yahay aayadda suuradda u dambeyn qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yuusikum ullah allah wuxuu iniin dardaarmaa fii owlaadikum carruurtiinna lidakari midka lab fii owlaadikum fii shani owlaadikum carruurtiinnuu inin dardaarma wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir waxay ka istimbaadsadeen bacdul adkiyaad culummada maskaxda badan gobol ka mida aayaddan annahu tacaalaa arxamu bikhalqihi min alwaalidi biwaladihi allah asagaa uga naxariis badan aabbaha iyo hooyada carruurka ay dhaleen aabbaha iyo hooyada allah uga naxariis badan carruurka ay iyagu dhaleen sidaas darteeda uu allah u dardaarma oo u leeyahy carruurtiinna saas yeela carruurtiinna saas ha la yeelo ilaahay baa uga naxariis badan yuusikum ullahu allah waa inin dardaarmaa fii owlaadikum fii shaani owlaadikum carruurtiinna arrintooda lidakari midka lab waxa u sugnaado wiilka ah midlu xadil unhayayni laba dhadig nasiibkood oo kale dib may dhinto oo uu ka tago wiilal iyo gabdho uu dhalay waxaa maalka loogu qaybinaa wiilkii waxaa la siinaa laba gabdhood intay qaadato dib matalan uu ka tegey hal wiil iyo laba gabdhood maalka afara loo dhiga nisna asaga qaadanaa nisna labada gabdhood marka wiil kasta waxaa la siinaa laba gabdhood intay qaataan sidaasaa la siinaya haddii lagu yidhaahdo carruurta meydku ka tegayna waxaa isku mid ah kuwa uu meydku asagu dhalay iyo wiilasha meydku dhalay carruurtay dhaleen isku sii wax u dhaxlaan dii meydkii carruuru dhalay ay joogaan ayaga wey waxa laga hadlaa haddaan meydkii wax uu dhalay aan la erag laakiin ay joogaan wiil uu dhalay carruuruu dhalay carruurtaas weeye meydka carruurtiisi kuwaas oo wiilkiisu dhalay kuwaasaa carruurtiisii sidaas darteeda xubun kasta oo loo sheegayo weladka carruurka meydka uu dhalay xubunkaas waxa weeye midka uu dhalo weladu sulbiga iyo haddii kaas la waayo kuwa wiilashiisu dhalan waa isku isku qaabay wax u dhaxlaan marka welad haddii la yidhi labadaasaa iskula jiraan maxaa waxaa dhici karta in la yidhaahdo gabdhaha iyo wiilasha waxa weeyaan wiilashiya maalka loo badiyey lidakari milu xadil unhayeyn oo gaalada iyo calmaniintu waxay yidhahdaan qur-aanku wiilashu u eexana saas yidhahdaan ilaa iyagu uma aaba yeelaan inay ilaahay ka hor yimaadaan uma aaba yeelaan laakiin xikmada rabbaanigaa ayaa ilaahay ka indhatiray kufriga calooshooda ku jira darteed ilaahi weynaa subxaana wa tacaala makhluuqiisa o dhanuu maamulaa waa alla xakiim ah axkaamta uu dejiyena waa badanta waa axkaam isku dheeli tiran cadlina ku dhisan qofka markuu fiiriyana qaabka qur-aanku u hadlo iyo qaabka sunnada wuxuu dareemayaa xagga dhaqaalaha dumarkaaba aada loogu roon yahay inay tahay sidaasna qof kasta oo dareemo qur-aanka macnihiisa waa fahmi karaa sababto a fiiriya bilaahi calayk haddii meyd uu dhinto oo uu ka tago hal wiil iyo hal gabarh miisaal wey waa tusaale hal wiil iyo hal gabar uu ka teg hantina wuxuu ka dhintay saddex kunoo shilin maalan ama saddex kunoo dollar middaa hartadhe waa isku miisaal waa la dhex waa la dhexay wiilku wuxuu leeyahay laba kun gabadhuna hal kun ay leedahay soo saas ma saas marka loogu kala fadhiisto gabadhii waa inanoon alla soo doono ninaa soo doonay ninkii meheraa laga raba laba kun bixiyaa le meherka waa laba kun laba kunu baxshay meher la bixinaan ka hadla midka soomaaliya kama hadla meherkii sharciga aan ka hadla oo la bixinaayo miiska la saara laba kunu ku mehersaday waana keena kunkeedii meel wiila waa ku darsan saddex kuna meel u taal biilna ninkaasay ku leedahay dharna ninkaasay ku leedahay guriyay deganaata ninkaasay ku leedahay waardiyeyna sagay ku leedahay waxbarasho asagay ku leedahay wax qarasho oo iyadoo dusheeda ku socdaa ma jira wiilkiina gabadu doonay walaasha laba kuna lagu meeriya laba kun iska bixiya meerku waayahan waa laba kun asna laba kunu bax labadii kunu adoo ka dhaxlay meher ahaana looga qaato waxaana laga sugaa inuu markaan isagu keeno aqalkii lagu noolaa lahaa alaabtii lagu noolaa lahaa gurigii la degi lahaa dharkii la xiro lahaa cuntadii la cuni lahaa dhammaan waxay wax lagu bara lahaa isagaa weji ku ta laga suga isagaa laga suga naftiisana isagaa dabaraad ka rabta yaa dhaqaala roon marka haddii ilaahay kitaabkiisana ilaa iyo xuduudda alle waxayn gaba dhaqaalaheeda meel kala geysayn ninka guursaday ama faqiir ha ahaado ama qani ha ahaado asagay ku leeda ayada marna biil ku waajibma dhaqaalana ku waajibmaya soo ma jeedin idan marka waxaad dareemaysaa ilaahi weynaa subxaana wa tacala dumarka waa u fooy ragga waa u hooye mid walba meeluu ka miisaama waxa weeye ilaahay waa alla xakiim ah waa axkaam isku dheeli tiran soo ma jeedin axkaam isku dheeli tiran weeyaan laakiin waxa weeyaan qofkan shaydaankaa asagu wuxuu doonayaa tashkiik inuu geliyo ilaahay xukunkiisii cadliga maqsidku waa intaas sidaas darteeda xikmadda saxda ah waa ka indhala-iyo mana arkay ilaah wuxuu idhi subxaana fain kunna hadday ahaadaan awlaaddii nisaan dumar dumarkaasoo fowqa tnatayni laba ka sarreeya fowqa tnatayni mufasiriinta qaar badan waxay idhahdaan fowqadaan waa zaa'idda fowqadaasu waa zaa'idda waxayna la midta yidhahdeen fowqada ku jirta suuratul anfaal fadribuu gaalada garaaca fowqa alacnaaqi fowqadaasa lamidta yidhahdo fowqadaas waa zaa'idda oo fowqa alacnaaqi qooraha ku dhufta wey ee qoorta korkeeda maahana yidhahdeen oo madax haddaad ku dhufata inuu ka gariirtaaba dhacdo seefta ee qoortaad ku dhufanay si suku u go'o markaa fowqadaasay la midta yidhahdeen xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi wa haadaa hayru musallamin laa hunaa walaa hunaaka hadalkaas musallam ma aha laa suuratulanfaana fowqadu zaa'ida ma ahayn walaa halkaana zaa'ida maaha zaa'id ma aha fainahu laysa fi lqur'aani shayun zaa'id maba ku jira qur-aanka wax zaa'ida laa faa'idata fiih oo aan faa'iida lahayn wa haadaa mumtanic qur-aanka in laga helo walow xarafba allah ka dhigee wax zaa'ida oo aan macna faa'iidaynayn waa shay mumtanica wax jirana maaha waa sawaab marka haddii marka aan qowlkaas xaafidka marno oo daahirka aayadda lagu socdo waxay noqonaydaa fa in kunna hadday ahaadaan awlaaddii nisaa'an dumar dumarkaasoo fowqa tnatayni labo ka sarreeya laba ka sarreeyo laba ka badan waa saddex iyo wixii ka badan falahunna dumarkaas waxaa u sugnaaday thuluthaa maa shay marka saddex loo dhigo laba meelood taraka meydkii uu ka tegey hadday ka badan yihiin dumarka meydku dhalay wiilna lama jiro wax wiila meydkii ma dhalin du dhalayna ma joogo asagoo hortiisu dhinto markuu dhimanayo wax wiila kama tegin dumar kaliyuu ka tegey dumarkaasuna laba waa ka badan yihiin maalkii uu ka tegey saddexa loo qaybinaa laba meelooda la siina meesha kaloo soo hartay ciddii kaloo laha la siina sidaas weyn ayad macnihi waxaa imaanaya marka aawa labadiina ayagu laba hadduu ka tegey ka war hadduu laba ka tegay meydka laba gabdhooduu dhalayuu ka tegey aaway xawinkoodii saddex meeloobaa laga qaadanayu yihi xaafid kow waxaa ugu horeeyeen xadiidka saxiixahe sariixa ah ee sababu nusuulka aayadda u ah waxayna tahay qaacidadu sababu nusuul wa sababulwuruud qadci dukhuul sababka aayaddu ku soo degtay sababka xadiid ku soo arooraa waa qadci dukhuul macnaha xukunka ugu horeeye aayaddaa soo gelaya waa sababka kow horta marka waxaa la siinayaa huluhaan oo waa isku mid meydku hadduu ka tegay laba gabdhood iyo hadduu ka badan ka tegay hadduu laba gabdhood ka tegay wax wiilana uusan ka tegin maalka saddexa loo qaybina laba meelooba la siina laba meelooba la siina hadduu boqol gabdhood ka tegayna maalka saddexa loo qaybina laba meelooba la siina waa isku mid wey taas waa kow xadiidkaa laga qaadan aani waxaa kaloo laga qaadanayaa aakhirka suuradda waxaa noogu imaan doonaa maydka hadduusan wax carruura dhalin aabbihiis iyo awowayaashkiisna aan wax ka joogin gabdhaha walaalihiisu ay dhaxlayaan haddii gabdhaha walaalaha ahe maydka ku aabbiya hooyaa ama haddii la waayo kuwa ku aabbadaa hadday laba yihiin inay ulutaan qaadanayaan ayaa aayaddaas noogu imaan doonta iyagoo walaala ah haddii la waayo cid ka xigto dhaxalka ay yeeshaan hadday laba gabdhood yihiin waxay qaadanayaan maalkoo saddex loo qaybiyey laba meelood maadaama walaashiiba markay laba noqdeen ulutaan qaateen laba gabdhooduu dhalay inay ulutaan qaataan waa min baabi owla oo ma dhici karta in la yidhahda laba ma qaadan karaan ulutaan uu dhala ila walaalaaba ulutaan qaadatay soo maaha kuwuu dhalaya uga dhow soo ma marka taasna waa laga fahmaya saddex waxaa kaloo laga fahmayaa ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi wa in kaanat waaxidatan falaha nisf wa in kaanad hadday noqoto ayilmawluuda carruurkii meydku dhalay waaxidatan hal gabara falahaa waxaa u sugnaaday annisfu bar meydaa dhintay hal gabarhu ka tegey wax carruura oo uu dhalay oo kale kama tegin hal gabarhu ka tegey maalka laba loo dhigaa baray iska leedahay maadaama halkii gabaraha bar la siiyey waxaa cad inaan laba gabdhood la mid ahayn taasna waa laga fahmaa marka labadaas aayadoodna waa laga fahmaa xadiidkuna waa saxiix sariixa oo caddaynaya idan marka waxa weeyaan haddii meydku uu ka tegay laba gabdhood maalka saddexa loo qaybinaa labay qaadanayaan hadduu laba ka tegay ka badanna waa lama haddii lagu yidhi laba gabdhoodna laba uu dhalayaa laga hadlaa marka la waayana laba wiiluu dhalay uu dhalay waa lamid waa lamid oo sidaas ugu xog yihin waa isku xugun ilaa wuxuu yidhi subxaana halkaas waxaan uga gudnay carruur dhaxashood dib noogu soo laaban mayda carruur dhaxashood maxaal warkoodu iska koobay hal wiil hadduu yahay maalkao dhan u qaata hal gabar hadday tahayna baray qaadata hadday laba yihiinna ulusaanay qaataan hadday wiilal iyo gabdhan yihiinna lida kelimis waxaad untayeyni marka ishkaal maba ku jira waa iska cad sida carruur wax u dhaxasho ilaa wuxuu yidhi subxaana weli abaweyhi maydka labadiisa waalid waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkaasoo minhumaa labada waalid ka mid ah assudusu lix meelood meel waa goorma lix meelood meelay qaadanayaanali mimaa kii xaalu ka mid yahay sudusku taraka meydku uu ka tegey waa in kaana hadduu u sugnaaday lahu meydka waladun carruur labada waalid dhaxalkooda saddex darajay marayda haddii meydku uu carruur leeyahay aabbe iyo hooyo mid walbaaba sudusuu leeyay lix meelood meel maalko idil oo meydku ka tegaa lix loo qaybina hal meela la siino aabbiyo hooyo haddii marka meydka carruurtuu ka tegay aan wiil ku jirin ee gabadha ay yihiin waxaa dhici karta aabbahay wax u soo laabtaan oo masalan hal gabaruu ka tegay hal gabaruu ka tegay aabbi hooyana waa joogaan aabbi hooyana waa joogaan markaasoo kale aabbaha waxbaa u soo laabanaa suduska ka aan ahayn oo waxay noqonaydaa aabbi hooyo mid walbaa sudusu leey gabadha keligeedana nisay leeda niska wuxuu ka baxaa itnayn sudusna wuxuu ka baxaa sitta tadaaqula ka dhexeeya sittada masalada ku dhismi lixa maalkaas loo qaybina marka maalka lix loo qaybiyo gabadha nisa la siinaa nis meeqa ah saddex saasay ku qaadeen ku tegi markaas hooyana xarigaa la siinaa oo sudus lix meelood meel aabbena lix meelood meel maxaa soo haraa sudusaa soo haraa waxa weeyaan xadiidka nabiga nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalama alxiqu lfaraa'ida biahliha faradyaalka waxaad siidaan dadka ilaahay u sheeg sheegay hadda dadki ilaahay qof walba wuxuu sheegay waa la siiyey famaa baqiya faliowlaa rajulin dakarin wixii soo hara ninka qaraabo ugu dhow meydka dhintay siiya uu nabigu yidhi sala allah alay slm marka sudusaa soo haray aabba ugu dhow aabba la siina ka casabanihu u qaadana suduskan suduskii horena muxuu u qaatay farad marka aabbaha markaasoo kale wax u soo laabtaan suuraddaas kaliyana maaha mar hadday meydku wiil ka tegin in wax ku soo laabtaan waa dhacda mararka gabar marar badanna waxba kuma soo laabtaan marka markii uu meydku carruur ka tegay labada waalid waa saas haduu carruur ka tegey waa saas weeyaan ilaah wuxuu yidhi subxaana fain lam yakun hadduusan u sugnaanin lahu meydka waladun wax carruur wax carruureeda kama tegin waa warisow oo ay dhaxlayaan abawaahu labadiisa waalid faliummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday aulusu saddex meelood meel meydkii wax carruura kama tegin wax carruura kama tegin aabbihiisi hooyadiisa dhaxlayaan hooyo ulutay leedahay alwi aabbana waa laga aamusa maxaa yeelay ulutaanka kalu leey ulutaanka kalu leey ilaa inuu wax dhaxlaayo waa laguu soo sheegay aabbii hooyaa dhaxlaaya lii hooyo ulutay leedahay markii lagu yidhi wixii soo haray aabba qaadana markaasna waalida keli mislu xadiruthayayni nafsu ay ku imaanayn waa markaas waa hadduusan wax carruura ka tegin laakiin meeshan waxaa imaan kara mararka gabal hooyo uludkaas aysan helaynin oo waa maxay meydkii waa dhintay kamana tegin wax carruur ah laakiin maalan wuxuu ahaa gabaad meydka dhinta wuxuu ka tegay zawjkeedii ninkeediiyaa jooga ninkiina aayadda soo socota caddaynayda mar haddaan islaamtu carruur ka tegin baruu leey nisuu leey markaasoo kale maxaa la samaynaa qowlka jumhuurtu ay qabaan waa masale khilaafiyahe markaasoo kaleeto waxaa la samaynaa waa la kala baraa maalka lixaa loo qaybina kaasa la kala bara ninkii bara la siina saddexaa la siina saddexda saddexaa soo hartay soo ma ahan hooyo ulutulbaaqiya ilaada saddexda soo hartay mid qaadee aabbuna labu qaadana ulutulbaaqiya laihada mar haddii zawj meesha joogo waxaa la mid ah carruurku hadduu yahay wiil dhinta oo ay aabbihi hooyadu dhaleen wax carruura kama tegin wiil ah ay dhaleen laakiin islaamtiisuu ka teg islaamtana aayadda soo socotaa caddaynayda haddii ninkeedu dhinto carruurna uusan ka tegin rubucay leedahay maalkiisao dhama afar loo dhiga meelay qaadataa markaasoo kale afara maalka loo qaybinaa islaamta uu meydku ka dhintaa mid qaadanayda saddexda soo hartaa hooyo fulutulbaaqiya layidhahda inta soo hartay ay mid qaadanay labana aabbaha qaadana waana lidda keli mislu xadiluntayayniidi laftirkeeda marka meydaa dhintay wax carruura kama tegin aabbihi hooyaa dhaxlayaan day labadeeda kala yihiin saddexaa loo qaybina meelay qaadana labana aabbaa qaadanay haddii zawj iyo zawja joogtana marka zawjku qaato nasiibkiisa ama sawjadu nasiibkeeda qaadato inta soo hartay hooyadu uludka qaadanay ululbaaq marka taasuna waa marxalad kale marxalad kale ilaa wuxuu yidhi subxaana fa in kaana hadduu sugnaaday low meydka dhintay ikhwatun walaalo faliummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday asudusu lix meelood meel tanna waa masalo kale waxa weeyaan aabbihi hooyaa wax dhaxlayaan meydka la dhaxlayaana wax carruura kama tegin wax carruura kama tegin laakiin walaaluu leeya la dhashay walaalahaas waxaa soo gelaya walaalihii ku aabbihi hooyo ahaa walaalihii ku aabba ahaa walaalihii ku hooyo ahaa saddexdii waa soo gelaya walaalo ku hooyahan ku aabba ahayn walaalo ku aabbiyo hooyada ah iyo walaalo ku aabba kaliya hadday walaala joogaan walaalahaas waxa weyn ikhwada maanta jamaca aqalow jamci ihnayn aan marayna jamaca labo waa jamci waa noqotaa laba walaal hadday joogaan ama ka badan intay rabaan halla ekaadaan laba hadday joogaan iyo wixii ka badan faliummihi sudus hooyadu sudusay qaadana maalka lixa loo qaybinaa meelay qaadani hooyadu shanta soo hartayna aabbaha qaadana walaalahanuna waxba qaadan mayaan maxaa yeele walaalmaba dhaxli karo meel aabba joogo walaal ma dhaxli karo qof aan ahayn kalaalo walaalku wuxuu dhaxlaa kalaalo welid iyo waalid waxaan lahayn u dhaxlaa walaalku ee mayd dhintay waxa weeyaan oo halkan soo taagan yahay aabbihiis walaal ma dhaxli karo walaal ma dhaxlo marka waxa weeyaan hooyada kaliyu dhiba walaalkan maydka hadduu walaalo leeyahay hooyadii meeshay ka qaadan lahayd ulus ma qaadan kartee sudusuu geyna asna waa qada aabbaha nasiibkaas qaadan waxay ka hadleen mufasiriintu walaalkaanu maadaama uusan wax qaadayn maxaa aabba maalkan loo siiyey fiiriye in miisaan uu sharcigu ku socdo meeshaan afka arkay cajaa'ib badan maxaa waxa weeyaan aabbaha loo siiyey maalkan maadaama uusan isagu waxba qaadayn walaalkan oo hooyada looga riixay duludkeedii waxay yidhahdeen culummadu walaalkan biil iyo dhar iyo dhagoon iyo waxbarid iyo uguurin aabbuu ka raba hooyada kama rabo maalkaan meel cida iskalama socdo fahm adoogan walaalahan culaysay ku yihin adagaana dhalay soo maa badanaa igu dhalay u badanta ilaa kuwa ku aabbii hooyaha iyo kuwa aabbaha isaga dhalay labadaba walaalahan marka culays aabbahay ku yihin maalka meel cidlaa layskama marinayo maalku miisaanu ku socda marka adoogaanay ay u yaalliin walaalahan markaasaasaa maalka xagga loo marin soo ma jeedo hooyo sudusay qaadeen meelay dhigay aabbahay biil ka rabto ayada waxbana kama rabo suduskeed inta qaadato meelahaas ganacsa iska gadasho markay gashataa soo jeesato wax walba aabbahanay ku leedahay marka miisaana ku socdaa fiiriye ilaah wuxuu yidhi subxaana min bacdi wasiyatin min bacdidan ficil maxduufa lagu tacallujanaya yastaxiquuna way mudanayaan warafadu daalika xukunka la soo sheegay dhaxalkaas iyo maalka la soo sheegay way mudanayaan yastaxiquuna waa mudanayaan warafadu daalika maalkaas la soo sheegay min bacdi wasiyatin dardaaran ka gadaal dardaarankaasoo yuusii uu dardaarmayo meydku bihaa wasiyada ow daynin bacda qadaa'i daynin dayn gudidiis ka gadaal meyd markuu dhinto maalka uu ka tegey shan xaqaa ku tacalluqda iska dhaxlo maaha dhaxalku lagama bilaabo afar xaqaaba ka horraydaba afar xaqaa ka horrayda xuquuqdaas marka la dhammeeyaa dhaxal loo soo jeestaa ee iska dhaxal maaha waxa ugu horeeya waxay fuqahadu isku qabteen ma waxa ugu horreeya meydka ha laga aaso ilaa meyd markuu dhinto maalkiisa laga aasa sharci islaamka isagaa karfan laga soo gada isagaa fursada afka qabriga laga saara laga soo gada isagaa kuwa godka qodaya qarashkiisa maalkiisa laga qaada dii qof iska sadaqaysta isagu waa yeeli kara laakiin sharcigu halkaanu saara soo ma jeedin kow marka maalka mase rahantaa lasoo fakina horta marka hore labadaas qowlee ku jirta imaam axmed wuxuu leeyahy kow horta meydka la caasa maalkan waxaa laga qaadaa wixii meydka lagu caasi lahaa imaam shaaficin wuxuu leey maya waxbaa ka sii horreeya la caasi ma intuu bannaanka yaallo daynkii uu qaatay oo uu rahanta bixiyey waa in inta daynkii la bixiyo rahantii la soo celiyo hor maalku gacantaa soo galay xaadba haddii maalkii gale maqan ya wax ka caasi marka calaa kulli xaal waxaa ka horreeya dhaxalkan meydka in laga caaso labo rahantii meydki maqneed in daynkii ku xirnaa la bixiyo saddex in daynkii kaloo dhan haddana la bixiyo daynkii mursalka ahaa daynkii mursalka marka la yidhi waxaa soo gelaya xaqullah iyo xaqul aadam wixii banu aadan ku lahayo daynha waa in la siiyo intaan la dhaxlin xaqullah haddana oo waa maxay saka hadday ku maqneed waa in laga qaado ma la dhaxlayo xajaa ku waajibay qofkan mana uusan xajin weligiis waa in maalkii lagu xajila xagga laga dhigo kadibaa la dhaxla iska dhaxl maahan xajaa lagu leeyay kafaaradii wixii xaqullah ah fa daynullah axaqu an yuqdaa uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam daynka alla u xaqnimo badan wax la gudo dad badan waa iska dhaxladaan boqol halaaduu ka tegay weligiisa ma xajin markaasi boqolkii kale eryanaya boqol halaad maahane labaana lagu xajiya iyo saddex halaad soo ma jeedin marka waxa weeyaan waxaa la rabaa daynka in la bixiyo marka daynkii oo laba qaybooda iyo tajhiiskii mu'anu tajhiiski qarashkii diyaarinta sow saddex xaq maaha xaqa afraadoo dhaxalka ka horeeya waa wasiyadii wasiyadii marka dayn dhammaado aa la leeyahay xuu ka dardaarma yuu yidhi waxa la siiyo hadduu dardaaran sharciga dardaarmay oo uu yidhi qof hebel waxa la siiyo markaasaa la siinaa markaasaa la siinaa wasiyadu markay dhammaato kadib waxa soo hadlay wey wax la dhexla marka afartaasaa ka horeyda waxaa ka horreeya mu'anu tajhiiskii qarashkii lagu aasaayey iyo rahanta tii lagu soo fakinaayey iyo daynkii oo dhan xaqullahi iyo xaqul aadam iyo wasiyadii afartaasaa ka horeyda afartaas kadib dhaxalkaa ku xigo shan ku ah shantaas xaqaana ku tacalluqdaan maalka meydku ka dhintay marka ilaah wuxuu yidhi subxaana min bacdi wasiyati yastaxiquuna waa mudanayaan warasadu daalika xaqaas min bacdi wasiyatin dardaaran ka gadaal wasiyadaasoo yuusii qofka dhintay u dardaarma bihaa wasiyada ow dayn daynkaa la dabamariye wasiyadaa la hormariyey waxaana la hormarinaa marka la bixinaya daynka ijmac wey muslimiinta salaf iyo khalaf waa ku ijmaaceen uli xaafid ibnu kafir iyo a'immada kaleba saas u naskareen salaf iyo khalaf waxay ku ijmaaceen culamada muslimiintu waxa la hormarinaa waa dayn dardaaran saa loo bixina dardaaran waa sadaqe ayadoo dayn lagu leeyahy maa dardaaran la bixina oo qof iska qaadana maydka iyadoon tii daynkaas la bixin marka hore horta daynka la bixinaa xaqullahi iyo xaqul aadam xaqul aadamka in la bixinaa waa itifaaq xaqullaahigan imaam shaaficiya qabo aimada gabala ku khilaafsan yihi daynkii oo xaqullaahi ah ma laga bixina oo khilaafaa ku jira laakiin haddee imaam shaafici saasu qabay xadiidka nabiguna wuxuu leeyahay fa daynullah axaqu an yuqdaa daynka allah u xaqnimo badanba in la bixiyo marka waa qowlka raajixa ala dhihi kara marka maxaa wasiyada loo hormariyey waxay yidhaahdeen fuqahada waxaa loo hormariyey daynka badanaada waa la bixiyaa sababto dadaa u taagan war isiga mayd daydkaydii dadaa usoo taagan ilaa waa xaqu iska leeyahay laakiin wasiyada maydku ka dardaarmo dad badan waa fuudaystaan inay hantida dhaxladaanay rabaan ay kala tuurtaan ayagoon bixin ilaa qof gooni u leho waajib u leho ma garatay oo asagu mogta intuu noolaa lahaa ma jiro xaq waa u leeyi xaq waa u leeyi laakiin qof ku dacwoo kara waryaa dardaarankayga halaysiyo badanaa qof ku taagan male wasiyadu sida qaalibka qof haddii la siiyana waa qaada haddii aan la siina iska samra badanaada marka daynka wasiyada waxa loo hormariyey dadka gabala fududaystaan yaan la fududaysan wey laakiin marka la baxaayo daynta la hormarina laakiin daynka asaga badanaada dadku waa bixiin sababta qofkii lahaa ayaa usoo taagan war daynkayga sii uleey marka wasiyada saasaa loo hormariyey inaan la fududaysan ilaah wuxuu ihi subxaana aabbaa'ukum aabbayaalkiin wa abnaa'ukum wiilashiinna aad dhasheen laa tadruuna ma ogidiin ayuhum koodoobaa aqrabu dhowaansha badan lakum idinka idiin dhowaansha badan nafcan xagga waxtarka waxa weeyaan gaalada ayagu waxay samayn jireen qaar carruurta inay ku gaar yeelaan aabbayaalkood dadka gabal inay ku gaar yeelaan wiilu dhalay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala saas ma yeelina waa qaybiyey aabbayaalkii oo aabbihi hooyo waxbuu siiyey carruurtii waxbuu siiyey ilaahi weynaa marka wuxuu leeyahay idinka ma garanaydaan nacfiga meel uyn kaga imaana waxaa dhici karta aabbaha inaad ka hesho nacfi diineed iyo mid adduunyo oodan carruurtaada ka helin waxaa dhici kartaa carruur aad dhashay inaad ka hesho nacfi diineed iyo mid adduunyo oodan aabbaha ka helin labada waa dhici karta saas darteeda ma taqaanaan nacfigu meesha uu idinkaga imaanayo aabbiyo wiil laakiin idinku sida alla u qaybiy u qaybiyey sida allah u qaybiyey u qaybiyey ma kala taqaanaan meesha nacfigu ka imaanayo ilaa wuxuu yidhi subxaana fariidatan farada allaahu daalika xukunkaas la soo sheegay ilaahay baa farad yeelo waajib ka dhigay fariidatan waajib yeelid fariidadaasoo minallaahi allah xaggiisa ka ahaatay ina allaaha allah kaana allah wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan oo axkaamta uu dejinayo cilmii u leeyahay shay walba meesha u manaasibkaa xakiiman alla xikmad badan u ahaaday oo shay walba meesha u manaasibkaa ayuu ilaahay dhigaa wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed